bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan caawa idin haysana waxaa ugu waaweyn sugidaiyo kuwa booliiska ramcado maanta hoogal qorshaysan kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xasan sheekh iyo madaxweyne ismaaciil cumar gelle oo si wada jira xariga uga jiray xarunta akadeemiyad goboleedka afka soomaaliga ciidanka xoogga iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga u gaaray tuulada hurweyn oo hoos tagta deegaanka nuurdugleh ee laga qabsaday al-shabaab madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo maanta hortagay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka una jeediyey khudbad uga hadlay arrimo kala duwan rabshado watay oo maanta mar kale ka dhacay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dowladda sacuudiga waxay raadi ka qaaday xoolaha looga dhoofiyey gudaha dalka soomaaliya wararka dibadda waxaa ugu waaweyn maxkamad sare ee maraykanka oo ku dhawaaqday go-aan ka dhan ah dadka tahriibka ku gala dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen khamiisa taariikhduna ay ku beegantahay sagaal labaatanka bisha labiy tobnaad disembar sanadka laba kun labaiy labaatan kusoo dhawaada warkii habeen darsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta si wadajira xariga uga jaray xarunta akadeemiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga wareega cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya munaasabad muhiim u ah bulshada bariga afrika ayaa maanta ka qabsoontay caasimadda soomaaliya ee muqdisho munaasabadda oo ah xarigka jarka xarunta aga akadeemiyad goboleedka afka soomaaliga ayaa waxaa ka qayb galay madax sare oo ka kala socotay soomaaliya jabuuti kenya iyo ethoobiya horaantii sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii ayay ahayd markii madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti ay si wadajira u dhagax dhigeen dhismaha xarunta dhexe ee akadeemiyad goboleedka afka soomaaliga oo loo soo gaabiyo aga akadeemiyadda aga oo ah xarun af iyo dhaqan tan ugu weyn ummadda soomaaliyeed ayaa waxa ay raadraac rasumaal iyo rajo dhaqan dhowr u tahay jiritaanka dalkeenna waxa kale oo ay astaan u tahay mideynta mujtamaca aan nasiibka u yeelan in ay calan ku midoobaan ee soomaaliya kuwaas oo uu kala dhantaalay gumaystihii qaybsaday qarnigii tegay micno ka qara weyn filashada caadiga ayay akadeemiyadan u leedahay isku haynta ummaddan faca ama jiilalka shalay maanta iyo beri maxaa yeelay waxa ay dun isku xirta u tahay dadkan iyo taariikhdooda madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti doctor xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geelle ayaa si wada jira xariga uga jaray mar kale ku faraxsanahay ama bogaadinayaa in dadaalka dhabta ah hirgelinta akademiyada gobol goboleedka af soomaaliga ee koo iyo labaatankii february laba kun iyo shan iyo toban aan aniga iyo walaalkii madaxweyne ismaaciil cumar geelle aan halkan ku dhagax dhignay sidoo kale waxaa nasiib wanaag aanu maanta mar kale u helnay in si wada jir ah aanu u wada daahfurayno dhismihii iyo agabkeedii oo dhammaystiran allah ayaa mahaddaas iskale
aga horta allaha u naxariistee doctor maxamed afrax ayaa fikirka nala wadaagay dadaalkii qabanqaabadiisa abuuristiisa maxaanku idhahday ambaqaadistiisa intaba isaga ayaa lahaa annaguna waan kugu garab galnay wehel inuu u baahan yahay afkani baan aragnay inuu u baahan yahay in la mideeyo dadka uu ka kooban yahay ee ku hadla ee dalal kala duwan ku degan in la mideeyo in lagu mideeyo fikir lagu muleeyo xarfad iyo xirfad lagu mideeyo ayaan isla garanay halkii uu ku dhashay inuu iminkana ka ambaqaado ayaa nala toosnaatay dadkii culimmada ahaanaan iskugu keennay dad inay nastaan doonayay baan soo jiidnay oo mansuur uu ku jiro
Eh, waxa aan maanta dee waa la idin baahan yahay baan nidhi afku wuxuu u baahan yahay ehel buu u baahan yahay gurmad buu u baahan yahay eh, midayn buu u baahan yahay maalgelin buu u baahan yahay haddii afka lagu camal falayo in lagu gaadho horumar waa inaan laga helo afka wixii agab ahaayee lagu gaadhiyo cilmiga
madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo mar kasta u jeelan inuu arko soomaaliya oo mar kale cagaheeda ku istaagta ayaa kal hore waxa uu sababta xulashadooda ah saldhigashada muqdisho ku sifeeyey af soomaaliga waa meesha uu ku dhashay labada madaxweyne oo kale ah xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geelle waayaha ayaa ku simay una saamaxay in dhammaadka mashruucan ku soo aado iyaga oo haya talada labada dowladood ee walaalaha ah soomaaliya iyo jabuuti waxayna maanta nasiib u heleen sannada ka hor xaruntan ay dhagax dhigeen inay si wada jira xarigga uga jaraan macallin hore oo haatan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa hogaamiyey munaasabadda waddankeenna lagu maamuusay inuu martigeliyo maadaama ay muqdisho tahay xaruntii midnimada madaxweynaha dowla deegaanka mustafa cumar ayaa ka mid ah hogaamiyeyaasha budda u dhigay dhaqaaqidda dhammaystirka mashruucan sidoo kale munaasabadan waxaa lagu casuumay siyaasiga soomaaliga ah ee haatan haya xilka wasiirka difaaca kenya aadan barra ducaale iyadoona munaasabadan ay kusoo gabagabowday jawi aada u wanaagsan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
dhinaca kalena ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay kulan caadi ah in ay ku yeesheen xaruntooda ay ku shaqeeyaan filla hargeysa ee magaalada muqdisho waxaana hortegay islamarkaana khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa gudoominayay kalfadhiga labaad kulankiisa koowaad ee wadajirka ahaa ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee maanta ka dhacaya xarunta villa hargeysa gudoomiyaha golaha shacabka oo khudbad ka jeediyey islaamadashaas ayaa kusoo dhaweeyey baarlamaanka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo laba maalin booqasho ku jooga dalka isagoona sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay aada ugu faraxsan yihiin imaatinkiisa caasimadda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo hadal ka jeediyey baarlamaanka ayaa sheegay in ay dowladda iyo shacabka walaalaha iyo jabuuti ay taageerayaan sida uu tilmaamay dagaalka lagula jiro al-shabaab wuxuuna sidoo kale sheegay in ay xoojinayaan xiriirka dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ka dhexeeya islamarkaana ku sareysan mid walaaltinimo iyo dhinacyo kale
xeerdejiyaha xaruntii salkii dowladda haddaan odhan karo dowladdu salkeeda ugu weyn ee ugu horeeyay waxa weeyaan ururka dadka matalaya waxalla waxa uu dalku ka kooban yahay ummad intii matalaysaba halka fadhida oo magacooga ku hadlaysa danahooga daafacaysa jiritaankooga adkaynaysa ku dadaalaysa waxay qabaanba in dalku uu u baahan yahay in uu dadweyne soo igmaday in uu loo baahan yahay waxaa laga sugayaay inuu yahay inay adkeeyaan dowladda adkeeyaan xididda u yeelaan darayada ka dhabaan waxa ay u baahan yihiinna in ay dadka executive la leeyahay ee iyagu fulinta ku shuqul leh halkan bay ka amar qaadanayaan wixii ay iyagu diidaanna waa la garab marayaa waxa ay ogol yihiinna waa la hirgelinaya sidaasay adduunku ku socdaa soomaalina sidaas unbay ku socotaa maanta oo loo baahan yahay si gaara loogu baahan yahay in gacmaha la isqabsado in waddanku dhibaatuu ku jiraa maanta wuxuu u baahan yahay hiil buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dad isku hibeeya dantiisa dad jecel inuu qiimo yeesho dalku ummadda la jaanqaado xabsiga uu ku jiro uu ka bax idinkuna waxaad ka tihiin aas-aaska xaaladda aan kuu sheegin aan ii sheegin maxaa yeelay legislator haddaad tahay ood xeer dejiyo tahay xeer ilaaliyana waad tahay ka xeer ilaaliyahana adigaa xakumaya adigaa u jahaynaya adigaa iska diidaya haddii uu uu xeerka dhaafayo adaa iska diidaya sidaa daraaddeed maanta waxaan isleeyahay dhowrka kelimadood een doonayo inaan ka idhaahdo eh, baarlamanka oo labadiisii aqal ay u dhan yihiin inkasta oo sidii askarta laydin soo kaxeeyey sagaalkii aroornimo annaga oo weli xaafadihii joogna eh, waan ka xabahay inaan idin raajino maxaa yeelay eh, abwaanadii iyo culimmadii afka soomaaliga iyaan ayaan la joognay eh, oo intaa inaad eh, aan ka bixino raalligelin aan ka bixino waan doonaynaa innagana inaan igu raajinaana dooni maayo maantase waxaa maalin gaara weeyaan oo annaga farxad weynna gelinaysa dalkeennii inuu intii acyaanta u ahayd
taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiiru duulaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta gaaray tulada hurweyn oo hoostaga deegaanka nuurdugle oo dhowaan laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab abu kardeexa warkan kasoo diray shabeellaha dhexe
waa qaar ka mid a dadka deegaanka oo si iskooda isu hubeeyey si ay markaasi qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab si loo dhiirigeliyo halkan oo ah deegaanka huurweyne oo hoostaga deegaanka nuurdugle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa lagu soo dhoweynayaa wafdi ay horkacayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo wasiiru dowlaha gaashaandhigga ugu horeyn waxaa soo dhoweeyey wabar maxamed khaliif iyo xildhibaan yuusuf kabaalle oo sheegay in ay muhiim tahay soo booqashadooda maanta deegaanka nuurdugle Hadda waxaan ka mahad celinaynaa huurweyne meeshii eh, aad ku ogeedeen ciidamada oo macawislayda beesha kabaalle kaalinka weyn ay ka qaateen dagaalka oo ay khawaarijta kula dirireen qaarna ay ku shahiideen wax badanna ay ku gaarsiiyeen cadowga khawaarijta sharafay noo taa maanta inaad soo buuqatiin
iyaga way ka celinayay niman aan diin ku socon oo khawaariij oo ummadda dhibay een, ku dhinteen waxaan u haysanaa amba culummadu noo sheegtay inay dadkaasu jannada gelayaan kuwa ku dhaawamana insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan u rajaynaynaa iyagana in ilaahay bogsiiyo ajirna ay ka helaan dhaawaci oo meeshaan ku gaaray alxamdulilah horta ilaahay ayaa mahadda iskale dadaalka ay dadaashay dowladaan oo madaxweynaha qaranka ugu horeeyo saraakiishaha iyo ciidanka taliyaasha iyo taliyaal ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha meesha ay taagan yihiin maanta waad arkaysiin dhul ka badan oo ka fara badanna saanay u taagnaayeen saanay uga soo qudbayhaayeen saanay uga dagaalamayeen naftooda ayay biimeeyeen naftooda ayay biimeeyeen adduunka qofta walba xoolaha iyo nafta waxay jecel yihiin dadku nafta naftoodii ay biimeeyeen meel walbana waa rogsasho u haayaan jenaraal biixi taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in muhiim ay tahay dhiirigelinta ciidanka macwiisley waxaan caddaynahayaa shacabka soomaaliyeed iyo inta halganka ku wada jirta biladda koowaad ee macawisley la siiyo gobolka shabeelle dhexe kabaalla haysta biladda koowaad oo xildhibaan halgamay la siiyana yuusuf kabaalla haysta Tali- taliyuhuna waa ila bixin doonaa biladda koowaad oo senatar la haystana senatar abcadday baa haysta annagu qof walba qof walba waxa uu galay waa sheegaynaa waa ku abaalmarinaynaa waxaan kaloo caddaynahayaa haddana shabeellada dhexe dhammaan in la wada dagaalamay waa caddaynaynaa oo deegaamadoodii la xoraystay laakiin ayagoo deegaamada la xoraystay oo la dagaalamay oo macawislaydii guullane ay runurgood maanta joogto wax ka furatay haddana kaalinta ay galeen yuusuf kabaalle iyo kabaallo cid gashay ma jirto
jenaraal odowaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaalkooda maanta ay ku timaadeen deegaanka nuurdugle ee gobolka shabeellaha dhexe ka saraakiisha qiimaha badan ee halkan taagan gabdhaha qiimaha badan dhammaan akhyaarta kala duwan ee halkan fadhisa ragga macaawisleyda salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib awalan marka ugu horraysa ilaahay baa mahadda iska leho maanta halkaa nugu kulmiyey marka xigta waxaa mahad iskale dhammaan in allaale iyo inta noo suurtogelisay ee halkaan maanta in la isugu yimaado sabab u noqotay ee dhididkooda iyo dhiiggooda u bixisay inaan maanta halkaan adninkoo nabad aan isugu nimaado oo ugu horreeya xildhibaanka qaranka xildhibaan yuusuf iyo dhammaan akhyaartii qiimaha badneed ee kala qayb qaadatay in allaale iyo inta ku shahiidana waxaan leenahay ilaahay naxariistii jinna ha siiyo in allaale inta ku dhaawacantana ilaahay caafiyo waxaa ilaahay diintiisa noogu sheegayaa nimankaa khawaarijta ah cid allaale ciday dilaanna inay ahlu janno tahay ciddi dishana inay ahlu janno tahay marka uma malaynaayo wadiiqo ka fiican ee ay ku dhimo lahaayeen dadka nooga dhintay inay jiraan ayagoo difaacaya naftooda iyo maalkooda ayagoo difaacaya guryahoodii ayagoo difaacaya sharafkooda iyo karaamadooda ayay ku dhinteen intay ka fiicneeday naftooda ku bixi lahaayeen inay jirto uma malaynaayo marka waxaan leeyahay in allaale inta abaabushay ee xildhibaankeenna qaranka ugu horreeyo iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan ragga barbaarweynaha ee hoggaanka u ahay dadkaas iyo culimaauddiinka halkan fadhiya ee qiimaha badan aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin ugu dambayn wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa ku nuuxnuuxsaday doorka macwiisley ay ku leedahay howlgalka ka socda soomaaliya isagoona sheegay in dowladda federaalku ay gacan ka geysan doonto sidii loo tayeyn lahaa ciidankan
aniga waxaa rabaa inaan horta inaan idin mahad celiyo deegaankan waxaa waaye maanta nimanka ceelkaas gubay horta horta naftiina ma rabaan deegaankaan ma rabaan deegaankaana soo aragna quruxda badan leh oo neecadaas mataqaanaa iyo hawadaas quruxda badan haysto dadkaas waxaa waaye inaan la dagaalanno meel walba galaan la galno dadka waxaa waaye biniaadanka ilaahay uuma horta qof walba luqada ku hadlaa shabaab horta luqadooda qorigaas waa luqad kale nimankaas leeyihiin ma jiro ninkii waxaa waaye shabaab ku jirow waxaa waa luqadda keliya waxaa waaye dadkan soomaaliyeed kaala dhexaysa waxaa qorigaas waa qofkii mataqaanaa kii ka soo baxo waa soo dhaweynaynaa laakiin kii ku jiro waxaa wax baddasaa taqaano marka hadal badan marw inaa dhaho wixii hadal odayaasha soo dhahay waa idiin mahad celinaa dowladda garabkiina taagan tahay deegaankan waxaa waaye dowladda madooda soo gaaraysaa caaf hadduu yahay caafimaad hadduu yahay waxbarasho wax walbaa la soo gaarsiinaa idinkane inaan meeshaan ku ekaanino ah hor u socotaan oo cadowga mataqaanaa saaka markaan soo socna waddada waxaan ku aragnaa niman mooto wato oo leeyahay xaggee u socotaan dhaane waxay dhaheen shabaab aan raadsaninaa duurka aan ka dhex raadsaninaa marka inaa idinkan raadstaan oo meel walbay galaan la gashaan aan idinka rabnaa dowladdan garab
oo mahadsan wariyayga u qarday bannaanbaxyo rabshado wati ayaa maanta mar kale ka dhaca magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyadoona xaalada caawa magaaladaas lagu soo warramay inay tahay mid aada u kacsan wariyayga saleymaan alcadaan ayaa warkaan faahfaahinaya
xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa kacsan maalintii saddexaad halkaasi weli dibadbaxyo waxaa dibadbaxyo ayaa weli halkaasi ka socda kaas oo ay dhigayaan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool dadka banaanbaxa dhigaya ayaa cabasho ka ah dil ama dilalka qorsheysan ee mar weliba ka dhaca magaalada laascaanood iyadoo somalilan aysan waxba ka qaban dilalkaasi banaanbaxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada laascaanood ayaa waxaa ciidamada somalilan rasaas ay ku fureen ama rasaas ay fureen ku dhintay in ka badan shan ruux halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen xaaladda magaalada laascaanood ayaa weli kacsan maalintii saddexaad waxaana xiran dhammaan goobaha ganacsiga ah ee magaalada laascaanood kadib markii ay sameeyeen banaanbaxyaasha banaanbaxyo rabshado wada dhinaca kalena madaxweynaha maamulka somalilan muuse bici cabdi ayaa markii ugu horreysa ka hadlay banaanbaxyada maalintii saddexaad ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool madaxweynaha ayaana ugu horeen u dacsiyadeeyey uga dacsiyadeeyey dadkii ku dhintay banaanbaxyadaasi inta uu socday sidoo kale waxa uu caafimaad u rajeeyey inta ku dhaawacantay waxaana uu sheegay madaxweynaha in aan la aqbali doonin in martaba halkaasi banaanbaxyo aan sharciga waafaqsan ay ka dhacaan waxaana uu dhammaan dadka dibadbaxyaasha u sheegay in xaaladda ay dejiyaan islamarkaana xukuumaddu ay jawaab rasmi ay ka soo saari doonto cidda ka dambeysa banaanbaxyadaasi iyo waxyaabaha laga yeeli doono waxaan halkan maanta aad iyo aad uga tacsidaynayaa oo aanuga aad uga xumahay oo somalilan oo dhammina tacsidaa ay u diraysaa kana wada xun tahay wixii dhacay dhammaan shacbiga somalilan dhibaatadii ka dhacday laascaanood shalay iyo habeen hore sidaa la socotaan habeen hore cadowga somalilan oo dhibaato badan iyo dilal badan ka geysta magaalada laascaanood gobolka sool habeen hore waxay ku dileen nin dhallinyaro ah oo aqoon-yahana oo la yidhaahdo cabdilfataax cabdilaahi cabdi lagula naanay saxad raawi oo aad dadka gobolku uga damqadeen geeridiisii iyo dilkiisii ninkaa dhallinyarada oo sida la sheegay masaajid ka soo baxay oo nabad gurigiisa ugu sii hooyanaya ayaa niman wejigooda qariya dileen waanay baxsadeen horena in badan bay taasi u dhacday waa arrin xanuun badan markii aaskiisii laga soo dareeray dad badan oo dhallinyaro iyo haweeno badan oo caadifadoodu kor u kacsan tahay ayaa magaaladii ka abaabulay mudaaharaad ciidamadii amniga isku dhaceen buuq badan baa dhashay shalayna waxay naga dhaawacmay iyo dhimashaba keenay buuqaa saddex qof inta la huwa ayaa dhintay sagaallo waa dhaawac waa mashkalad aynaan filayn waa mashkalad naxdinteeda leh waa la qaybsanaynaa dadkii dadkaasa ka dhinteen dhibaatada iyo xanuunka carruurtoodii ooryahoodii waalidkoodii xanuunka iyo dhibaatada ay dareemayaan waa la dareemaynaa
guudahaan dhegeystayaal warkii habeen caawa aad kala socoteen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho wanaginta ayaa shaaciddii warkayga soo waxaad dib weli kartaa radio dalsan com
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa talal hel